waxaan rabaa marka in aad kala qaybisaan labo kuwa kasoo horjeeda dowladnimada oo wax walba siyaasadeeya oo wax walba oo xun facebookyada iyo kusoo qora meel walba siay u carqaladeen dowladnimada iyo xaqiiqda maalmahan hadda waan aragnay in laga hadlaayo heshiis lala galay dowladda etoobiya annagu wax heshiisa lama gelin dowladda etoobiya ra-iisul wasaarihii etoobiya ayaa ka yimid dalkiisa waan soo dhaweynay waan shirki markuu dhammaaday war murtiyeed baa ka soo baxay war murtiyeed war murtiyeed ah waa in dhaqanka hore wax laga bedelaa waa inaan wada shaqaynaa waa inaad noo furtaan qaab dekedihiina aan u isticmaali karno dekadaha dadka soomaaliyeeda iskale shacabka soomaaliyeeda iskale dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa marka inaan la jahwareerin